golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa khamiistii lasoo dhaafay ay cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen in ciidanka atmis ay sii ilaaliyaan dowladda federaalka ilaa inta laga gaarayo dhammaadka sanadkan waxaana uu qorshuhu yahay in ciidankaas la gaarsiiyo labaiyo toban kun lix boqol lix iyo labaatan askari oo kun iyo afartan ka mid ah ay booliis yihiin qorshahan ayaa meesha ka saaray qorshaha cusub oo ay dhowaan shaaciyeen midooda afrika dowladda federaalkana aada ugu faraxday kaasoo ah in ciidanka atmis lagu bedelayo ciidamo kale kuwaasoo joogitaankooda soomaaliya laga dhigay muddo shan sano ah qorshahaas oo la horgeeyey golaha ammaanka ayaanan wax tixgelin ah la siinin waxaana uu golahu sheegay inuusan fahmin howlgalkaas iyo waddamada ka qaybgelaya ilaa dhowr bil ayaana loo dibdhigay arrintaas iska waraysigiisa tani waxay niyadjab ku noqotay dowladda federaalka iyo waddamo doonayay inay arrintaasi ka macaashaan golaha ammaankana wuxuu sheegay haddiiba howlgal noocaas ah la aqbalayo waa in waddamada ka qayb qaadanaya ay wax huraan taasoo ka dhigan in shuruudo lagu xirayo dowlado ay ka mid yihiin masar sida ay sheegayaan siyaasiyiinta qaar safiir ku-xigeenka ingiriiska u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay in atmis howlgalkeedu uu ku egyahay dhammaadka sanadkan midowda afrikana uu ogolaaday in badiilka howlgalkaas ay keenaan laakiin waxaa jirtay in midowda afrika uusan fara ku hayn dhaqaalaha uu ku bixin karo ciidankaas iyadoo dowladaha reer galbeedka aysan u muuqan inay u hamuun qabaan inay dhaqaale ku bixiyaan ciidan kale oo afrikaan ah oo soomaaliya ka howlgalaya golaha ammaanka ayaa dowladda federaalka iyo midowda afrika ku celiyey raadkoodii waxaana uu ka dalbaday inay soo gudbiyaan warbixin ay uga sheekeynayaan sida ay wax u rabaan bixitaanka atmis kadib waxaana laga rabaa ka hor inta aan la gaarin koob iyo tobanka oktoobar inay keenaan halka dhaqaalaha ay uga helayaan howlgalka beddelaya atmis